ilah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri alfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad min suurati towba qaala allahu tacaala walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cuddah ilaa aakhiri laaya darsigan munaasabada kala dhaxaysa aayaadkii ka horreeyey iyo dersigii ka horreeyey waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo sheegay kuwa munaafiqiinta ah iyo say uga dibdhacayaan inay u baxaan jihaadka oo u dhibsanayaan halkan waxaa la tilmaamayaa waxaa la tilmaamayaa acmaashooda xunxun qayb ka mida dhagarta ay samaynayaan munaafiqiintu makriga ay samaynayaan fitanta ay dhex dhigayaan dadka muslimiinta ah faraxa ay ku farxaan munaafiqiintu muslimiinta dhibaatada soo gaaraysa arrimahaasaa laga sheekaynaya waxaa kaloo laynoo tilmaamayaa hadday xataa raacaan ciidanka muslimiinta iyo mu'miniinta hadday kuwaan munaafiqiinta ay raacaan inaysan u siyaadinayn ciidankaas ilaa dacfi iyo furfurad iyo dhibaato mooyaane iyo inay kala geeyaan arrimahaasaa laynoo tilmaamayaa markaa dersigii hore suuraddan maadaama magacyadeeda ay ka mid tahay suuratulfaadixa suuraddii fadeexadaynaysay kuwa munaafiqiinta ah oo tilmaamaysay waxa ay ku sugan yihiin iyo xaaladahooda waa innagii soo marnay kuwa munaafiqiina oo nebiga idan weydiisanayay layidhi nebi allow cafallaahu canka lima adinta lahum maxaa ugu oggolaatay ilaahay kuu kala caddaanayaan waxaa loo tilmaamay oo kale inaysan ka idan weydiinayn kuwa mu'miniintaah oo ilaahaya maalinka aakhiro rumeeyey maalkooda iyo naftooda inay la jihaad la galaan inaysan marna dhibsanayn wallaahu caliimun bilmuttaqiin weeyaan wallaahu caliimun ilaahay waa mid ku ogaal badan bilmuttaqiin waa dersigii hore weyntaas qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow araaduu hadday damcaan walow araaduu hadday doonaan alkhuruuja bixitaan kuwa munaafiqiinta weeyaan hadday doonaan inay baxaan hadday doonayaan inay baxaan la acadduu waxay u darban lahaayeen lahu khuruujkaas cuddatan darbasho iyo diyaargarow waysanba diyaarba u ahayne walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan marka horaysanba ku talagalsanayn inay baxaan oo jihaad aadaan ee hadday dooni lahaayeen la acadduu lahu waxay u darban lahaayeen cuddatan darbasho ayay u darban lahaayeen taasi waa middaas weeyaan niyaba hadday ka qabaan inay duulaan galaan hubkooda iyo zaadkooda iyo daabadahay raacayaan iyo arrimahaasay diyaarsan lahaayeen mar haddaysanba u diyaar garoobin daliil waxay u tahay inayba doonayaan inay dib maraan oo aysan tegin walaakine karihallaahu ilaahay baa ka haday oo nacay imbicaaahum bixitaankooda imbicaafku waa khuruujkooda bixitaankooda inayba raacaan mu'miniinta ilaahay baaban nacayba subxaana watacaala walaakina kariha allahu ilaahay baa nacay inbicaafahum bixitaankooda ay baxaan nebi allow macaada deedna haddii ilaahay sidaas u nacay fahabbadahum ilaahay waa cusley hamigoodii iyo casmigoodii iyo go'aankoodii ayaa ilaahay jebiyey wahsi baa qalbiga loo geliyey fahabbadahum waa la wahsigeliyey wey waa la jebiyey weeye himmadoodii baa la jebiyey culays baa la saaray fahabbadahum tafbiidka waxaa la yidhaahdaa qofka oo wixii uu doonayay laga joojiyo oo laga celiyo wixii uu damcay laga celiyo markaas waa laga joojiye wey fafabbadahum waqiila waxaana loo yidhi uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa iska fadhiya macooda idina fadhiya dumarka iyo caruurta iyo shaybaabka iyo dadka xanuunsan kuwa macooda iska fadhiya iska jooga waa raalaa laydinka yahay maaha waxa weeyaan waa hanjabaad uqcuduu maca alqaacidiin kuwaa macooda iska fadhiya baa layidhi kuwaa qaacidiinta ee ka haray ee iyagaan waxba saarnayn dumar iyo sibyaan iyo carruur iyo dadka cududaarada leh kuwaa macooda iska jooga kacaybay u tahay raggii xoogga lahaa oo dagaalami karay oo la yidhi iska dhex jooga dadkaas ee xaasaska ah caybay iyaga u tahay waxaa kaloo aayaddu tilmaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tasliyo iyo qaboojin la leeyahay bixitaanka ay bixi waayeen raggan iyaga ah inaysanba macnaha dayrku raacaan wax faa'iida aysan soo kordhiyeen wax maslaxadana inaysan ku jirin bixitaankooda waatuna waxaa la yidhi low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiinna maa saaduukum munaafiqiintu idinma siyaadiyeen ilaa khabaalaa fasaad mooyaane fasaad iyo dhibaato iyo mushkilo iyo shar waxaan ahayn idinma siyaadiyeen ilaahay baa idinka reebay wala awdacuu way dedejin lahaayeen khilaalakum dhexdiinna khilaalku bimacnaa baynakum wey awdacuu bimacnaa asracuu wey wala awdacuu way dedejin lahaayeen khilaalakum dhexdiinna fasaad iyo namiimo iyo isku dirid awdacuuda waxa weeyaan taa unbay samayn lahaayeen macnaha weeyaan xumaan iyo fasaad bay dhexdiinna ka abuuri lahaayeen wey markaa rasmi ahaan wala awdacuuda ay u qoran tahay iyo laa la qoro laakiin aan loo dhawaaqaynin wala awdacu sidaasaa loogu dhawaaqaya wala awdacuu khilaalakum dhexdiinnana waxay dedejin lahaayeen fasaad iyo fitno iyo namiimo iyo isku dirid munaafiqiintu ciidanka ay raacaan waa isku dirayaan midba mid bay ku dirayaan balaayay samaynayaan mashaakilaad bay abuurayaan wala awdacuu khilaalakum taasina wataa yabquunakum waxay idinla raadinayaan oo idinla dalbayaan alfitnata fitno yabquunakum xaalay idinla dalbayaan oo idinla raadinayaan alfitnata fitno iyo cadaawad inay dhexdiinna dhex dhigaan mu'miniinay dhexdiinna inay munaafiqiintu cadaawad dhex dhigaan wa fiikum idinka mu'miniintana dhexdiinna waxa ahaaday sammaacuuna kuwa maqlitaan badan lahu munaafiqiinta kuwa munaafiqiinta warka ka qaata oo sheekadooda dhegaysa oo u maaragtay u dheg raariciya kuwaasna waa idinku jiraan oo kuwee ah waa dad ducafaa ah ducafaau quluub waxaa iska jira dad ducafaa ah oo mu'miniinah oo afmiinshaarnimada munaafiqiinta iyo wararkooda iska dhegaysta oo u dheg raariciya oo laga yaabo hadha wararka qaar inay u rumeeyaan markaasay kuwaanna waxay rabaan inay dhexdiinna fitan dhigaan idinkana waxaa idinku jira kuwa warkooda dhegaysa hadhowbay wixii ay ka dhegaysteen dadkii la dhex imaanayaan wallaahu ilaahay caliimun mid ogaal badan weeye ku cilmi badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah waa munaafiqiinta iyo daalimiintaoo dhan ilaahay cilmiba ku koobay weeyaan damaa'irtoodana waa og yahay daahirkoodana ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqee ibtaqawuu waxayba dalbeen laqad ibtaqawuu waxayba dalbeen alfitnata fitna ayay dalbeen min qablu horay shar iyo dhibaato iyo fitan ayayba idiin dalbeen hadda ka hor weeyaan waa hadda oo goormo ah dagaalkan qaswatu tabuuk ka hor bay dhib iyo fitno iyo shar idiin dalbeen waa wixii uu sameeyey ninkii la dhihi jiray ibnu saluul cabdulaahi ninkii la dhihi jiray ibnu saluul oo munaafiq ahaa ra'iisulmunaafiqiin markii maalintii uxud la soo aaday ciidankuna kun meelaha ahaa ciidanka saddex meelood meel saddex boqol iyo dheeraad ragah waa isagii la go'ay laba jifiyoodoo kalena waa isagii damcay inuu fitneeyo laakiin ilaahay samata bixiyey laqad ibtaqaw lfitnata fitna idiin dalbeen munaafiqiintu min qablu horay waqallabuu waxay gedgediyeen laka adiga nebi allow alumuura arrimo ayay kuu gedgediyeen waxa weye gedgedinta waa maxay dhagaryaal iyo mashaakilaad iyo makriyaal ayay kuu gedgediyeen wey oo hadba mid soo qabteen xeelado iyo siyaasado arrimo noocaasa ayay sameeyeen oo ay doonayaan mid kasta hadba mid inay kugu dayaan oo diinta islaamka kula dagaalamaan waqallabuu waxay gedgediyeen laka adiga alumuura arrimo ayay gedgediyeen wey xataa jaaa alxaqu ilaa xaqii ka yimid ilaa xaqii ka yimid xaqii ilaahay waa maxay nasrigii ilaahay ilaahu ka yimid ilaahay diinkiisii ilaahu ka daahiray waatana wadahara amrullah ilaahay amarkiisana ka daahiray oo ka saramaray diinkii ilaahay ka saramaray diinaha kale dhammaantood walxaal hum iyaguna kaarihuuna ay yihiin kuwa kahanaya oo dhibsanaya iyagoo saa u dhibsanaya baa ilaahay diinkiisa ilaahay kormariyey subxaanahu wa tacaala wixii ay gedgedinayeenna waxba kasoo qaad ma yeelan meelna kumay gaarin weyn wa minhum waxaa ka mid ah ilaa suuraddu wa minhum taasaa ku jidho munaafiqiintii baa laga tilmaamayaa waxba in hebel la yidhaahdana looma baahna waa layska wada garanayaa usluubka qur-aanku u hadlo ama ilaahay wax u tilmaamaa sidaasa dad noocaasaa jira in la yidhaahdo wa minhum waxaa ka mida qaab noocaasa nebiguna sidaasoo kale calayhi salaatu wasalaam markii uu doonayo inuu maaragtay arrin dadka kala hadlo maa baalu rijaalin iyo wixii la mid u dhihi jiray rag xaalkood waa maxay waxaa iyo waxaa samaynaya markaasaa iyagiina is ogaanayaan dadkii kalena ku baraarugayaan iyadoo aan qofkii si toosa loo beegsan loona magacaabin usluubkaa wanaagsan baana dacwada iyo diinta lagu gudbiyaa wa minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man baa ka mida yaquulu dhahaya yaquulu ku qowlaya iidan iidan lii aniga iidan lii iidan iidan lii aniga nebi allow aniga iidan inaan iska haro iska fadhiyo oo aana meelna aadin oggolaansha iisii walaa taftinnii hana ifitnaynin ha nebi allow aniga yaan ciidanka laygu diray oo yaan lay fitnayn ciidanka jihaadka haddii laygu daro waan fitnoobayaae yaan la i dirin waxaan doonayaa in la ii oggolaado in aan joogo ibnu cabbaasku wuxuu leeyahay ninkii la dhihi jiray jidubnu qays ayay ku soo degtay nebigaa u yeeray calayhi salaatu wasalaam jihaadkii baa loogu yeeray niman reer bani asfar la dhihi jiray waa qaswatu tabuuk reer ruum baa lagu duulaya halkaasaa la aadayaabal wuxuu yidhi aniga inaan jihaadka ka haro ha la ii oggolaado yaana la i fitnaynoo dumarka laygu fitnayni nimankaas reer ruum oo romaaniyiinta yurubiyaanka balaayadaas nimankaa iyagaa dumarkooda quruxda badan haddaan halkaa tago waa fitnoobayaa aniguna wuxuu leeyahay nin waxaan ahay dumarka iyo waxyaalahaas ku maman marka waxaan doonayaa inaadan lay fitnayn oo aan halkaas la ii dirin saasuu ku dhawaaqo waa ninkaa isaga munaafiq boo habali warqoladaasaa lagu duulayaa oo dad baa laga soo qafaalanaya oo khaadimiin baa laga helaya oo arrimaha markii la yidhi wuxuu yidhi qoomkaygu waa ogyihiin inaan ku mamanahay dumarka haddaan qolada dumarkooda quruxda badan arkana waxaan ka baqayaa inaan sabri waayo iska celin waayo falaa taftinni hay fitnaynin inaan fadhiyana ii oggolow anigoo wixii xoole la i weydiistana waa iga diyaar laakiin jirkayga iyo daatadeeda soo baxyaan lay dhihin wax allaale wixii loo baahdo xoolo iyo agab iyo maalgelin baan diyaar la ah nebigu waa ka jeensan wuxuuna ku yidhi iska joog hadda marka aayaddaanaa soo degta kuwaas baa ka mid ah waa la garanayaa kow ahaa ilaahay wuxuu yidhi alaahay baraarugee filfitnati fitna dhexdeed bay saqaduu ku daateen iyagoo yaan nala fitnayn bay leeyihiine alleele hadday fitnay dhexda u fadhiyaan wey caynulfitna waa maxay fitnadii lafteedii bay dhexda kaga jiraan jihaadkii bay ka harin gaalnimay muujiyeen munaafiqnimay daahirsadeen suquud baa laga cabiray waa ku daateen wey asfala saafiliin waina jahannama naarta jahannama la yidhaahdana la muxiidatun mid koobaabaysa weeyaan bilkaafiriina kuwa gaalada ah meel kastay ka jidhaan meel u bannaan haddii macnaha qofku ciqaabku ciqaabku dhinac kasta kaga socdo waxa weeye meelna u samata bixi mayso waina jahannama naarta jahannama la yidhaahdo innadaasaa lagu sii adkeeyey naartaa jahannama la yidhahdo gunteedu dheer tahay oo naaraha ugu darnaanshaha badan oo looga cadgoosto kuwa gaalada iyo kuwa ilaahay amarkiisa diiday ee ciqaabka mutay naartaa iyadaah la muxiidatun laamkaa lagu darayna macno kaluu keenaya la muxiidatun mid koobaabaysa wey bilkaafiriin kuwa kaafiriinta ah dhinac kastay ka jiraan meelay u cararaan dhinacay u baxsadaan midna ma jidho sida jinjimaha gacanta marka la gasho jinjintu ama faraantigu ama saacaddu dhinac kasta ay uga uga jidho xubinka la geliyey saasoo kalea naartuna dhinac kasta uga soo koobtay weeyaan waa waciid shadiida leedahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in tusibka hadday ku asiibto nabiyullaahi muxamedow calayhi asalaatu wasalaam xasanatun xasana iyo wanaag wax lagu farxo wey oo duulaamada qaarkood markaa qaadid haddii aad guul gaadhid tasuhum iyaga way xumaynaysaa munaafiqiinta waa ka naxaya guusha aad gaadhay iyagoo hadda muslimiintii ku dhex jira oo magaalada muslimiinta degan markaa guul gaadhid xasanadaa aa gaadhay baa tasuhum iyaga xumaynaysa oo tiiraanyo gelinaysa xoola haddaa soo heshay haddaad si kale uga adkaati gaalada waa ka naxaya wain tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiiba iyo dhibaata hadday kugu dhacdo oo ama la jabo ama dhaawac jiro ama dhimasha jidho ama waxyaalo kaleba dhacaan yaquuluun waxay dhahayaan munaafiqiintu qad xaqiiqe akhadnaa anagu qad xaqiiqe akhadnaa awal baan annagu waxaan qaadanay amranaa amarkanagii yaquulu waxay dhahayaan qad xaqiiqe akhadnaa waan qaadannay amranaa amarkayagii ayaanu qaadannay min qablu horay baanu u qaadannay awal baan waxaan dhacay ka digtoonay alxamdulilah annagu maba aanan raacin ciidanka wax gaareen awal baan ka harnay awal baan go'aan ka gaarnay awal baan siyaasad isticmaalnay qad akhadnaa amranaa min qabl awal baan go'aanka yaga iyo digtoonidanada iyo ixtiyaadka yaga naftayada iyo digtoonidayada iyo baraaruga yaga awal qaadan oo waxaan ahayn dad soo jeeda bay ku leeyihin inaan dhibtaan hadda aan nagu dhicin waxa ku dhacay ma maqasheen bay dhahayaan maxamed iyo asxaabadii annagu hadda waa ka badbaadnayo qad akhadnaa amranaa min qabl horay baanu annagu amarka yaga iyo dadaalka yaga u qaadan wayatawallow wayna jeensanaya walxaal hum farixuun ay faraxsan yihiin waxay ku faraxsan yihiin waxyaalaha ku dhacay muslimiinta way ku faraxsan yihiin qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam yaa khayra alkhalq lan yusiibanaa annagana asiibi mayso ilaa maa mooyaane shay kataba allahu ilaahay qoray lanaa annaga ilaa maa kataba allaahu lana wixii ilaahay horay noogu qoray mooyaane wax kaloo na asiibaya ma jiraan lan yusiibanaa mana asiibayso ilaa maa shaygii mooy mooyaane kataba allaahu ilaahay qoray qadaray lanaa annaga khayr iyo shar cabsi iyo rajo dhib iyo dheef wax horay naloo qadaray oo naloo qoray mooyaane wax kaloo na asiibaya ma jiraan huwa ilaahayna mawlaanaa ilaahay naasirka yaga weeyaan xaafidka yagana xifdinaya ilaahay weeyaan wacala allaahi ilaahay oo keliyana falyatawakal ha tala saarteen oo ha cuskadeen almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah muminiin rag iyo dumar dee raggaa loo mariyaa dumarkana hadalka waxa weeyaan ragga tacbiirka marka ragga la cabiro dumarkiina waa kula jiraan wacala allaahi wixii laga gaar yeela mooyaane wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed oo calayka asalaatu wasalaam hal tarabbasuuna ma koranaysaan binaa annaga ma nala koranaysaan ilaa xda alxusnayayni labadii wanwanaagga badnaa middood mooyaane labadii wanaagsanaa labadii wanwanaagga badnaa labadaas middood mooyaane wax kaloo aan nala koranaysaan mayaa jira laba wanaagsan oo wanaag badan middoodun waxaan ahayn oo nagu dhacayo aan nala koranaysaan mayaa jira hal tarabasuuna binaa ilaa xda alxusnayayn munaafiqiintii baa lala hadlayaa laba caaqibo ama laba arrimoodu ciribtoodu wanaagsan tahay waxaan ahayn oo ah hadda annaga nala sugaysaan inay nagu dhacaan mayaa jira oo labadaa waa maxay annagu inaan idinka adkaanno gaalada ka adkaanno oo nasri helno waa mid iyo inaan badhimanno shahiidnimo qaadanno iyo shahaado shahaado waa maxay shahaada hadda la soo baxday shahaadadii rasmiga ah oo dee inaan shuhado noqonno iyo inaan qaadanno shahaadadaa wadanno oo aan shahiidiin nahay labadaa waxaan hayn miyaa nala koranaysaan dagaal haddaan istaagno oo jihaad galno inaan guulaysanno iyo haddii hadda waxna gaaraan haddaan dhimanno in ilaahay shahaado inta qaadano aan shuhado noqonno labadaa horta waxaan ahayn aad nala koranaysaan miyaa jira waa maya mid kastoo ka mida labadaasna waa guul iyo wanaag wa naxnu annaguna natarabbasu waan koranaynaa bikum idinka labaan idinla koranaynaa o an yusiibakum allahu ilaahay inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabkaasoo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday aw amase midda labaad biydiina gacnaha naga annaguna labaan idinla koranaynaa laba midkood inuu idinku dhaco laba caaqibo oo xunxun laba arrimoodu ciribtoodu xun tahay oo laba hooga middood inay idinku dhacdo xafra bicadaab inuu idinkaga yimaado ilaahaybaa aafa inta keeno laydin jirid gooyo oo aafa idinku dhacdo iyo ow biaydiina gacnaha yaga in laydinku cadaabo oo laydin laayo oo laydin qafaasho oo laydin dhibo labadaas midu fatarabbasuu korta wixii idinku dhaca innaa anaguna macakum miciina mutarabbisuun kuwa koranayaana innaa macakum mutarabbisuun annaguna kuwa koranayaana idinku korta wixii annaga nagu dhaca annana wixii idinka idinku dhacaanu koranaynaa wey darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab